fayatakhayaru lmushtari ninkii mushtarkaa waa door qaadanayaa in jahila hadduu xaalka ka jaahilahaa oo masalan khalkan iyo khamrigan uu dee xaaladooda ka jaahilahaa addoonkan iyo xortan uu ka jaahilahaa addoonkan iyo addoon inuu moodayo un isagu inuu wada lahaa wuu door qaadanayaa maxaa yeelay dee tabciidkan iyo kala badhayntan ayaa dhibaata ay kaga imanaysaa waana cala alfawr baa laleeyahy leanna waa khiyaaru naqsi weeyaan hadduu jaahil yahay baynu nidhi u ka jaahilahaaye haddii uu caalim ahaayu waxanba u badheedhay markii hore oo u ogaa qofkan waxan inaanu wada lahayn khiyaar ma yeelanayo isaga ayaa gabad falay khiyaar macnihiisuna waxa weeye inuu wixii sidaa ku qaata iyo inuu fasaqo ayuu door u leeyahay weeye haddaba haddii uu socodsiiyo door buu leeyahay baynu leeya hadduu socodsiiyo uu ogolaado iibkii inuu sidaa ku socdo amaa caalim ayuu xaaladda ku ahaa oo wuu ogaa arrinkani inuu saa yahay buu ogaa ama wuu socodsiiyey iibkii wuxuu idhi fabixisatihi shaygan mamluugaahe milkigiisa saxafii milkii baynu nidhi shayganuu isagu milkisan yahay qaybka uu ku leeyahay min almusamaa wixii la magacaabay ee waxan uu ku magacaabuu siiyey ayuunbuu ku qaadanayaa marka la fiiriyo qiimahooda marka qiimahooda la fiiriyo marka qiimahooda la fiiriyo masalan tusaale ayaynu ka soo qaadanaynaa wuxuu wada iibiyey addoonkiisii iyo addoon kale ayuu safqo qura ku wada iibiyey wuxuu siiyey boqol iyo konton kun ka soo qaad boqol iyo konton kun buu siiyey waa addoonkiisii iyo addoonkii kaleba maxaynu idhi saxa fii milkihi milkigiisa waa ku ansaxayaa markaa addoonkiisa wuxuu yacnii ku qaadanayaa uu ku iibsanayaa qaybka uu ku leeyahay musamihii iyo wixii la magacaabay oo boqol iyo kontonka sida lagu soo saarayana waxa weeye marka qiimahooda la fiiriyo masalan marka wixii la magacaabay ay boqol iyo konton ahayd ayaa waxaa la leeyahay waar labadan addoon masalan qiimahoodu waa imise qiimahooda caadiga ayaa la qiimeeyey markaasaa la yidhi waa saddex boqol oo kaa ninka kale leeyahayna waa laba boqol kiisuna waa boqol oo kaa kalaa yar wanaagsan baa la yidhi bal hadda u fiirso oo qiimahaa saddexda boqolee midna uu laba yahay midna uu boqol yahay waxay isu taagan yihiin qiimahaasi hulus iyo huluhaan oo addoonkiisuna waa hulus saddex meeloodoo meel ahaan midna waxa weeyaan waa laba oo waa hulutaan waa labada boqola musamihii iyo wixii la magacaabay un haddaba sidaa ugu qaybiy oo hulus iyo hulutaanoo boqol iyo kontonkii la magacaabay qaybka uu ku leeyahay addoonkiisani ama xisada uu mamluugiisa iyo wuxuu mulkisan yahay ku leeyahay waxay noqonaysaa konton konton bay noqonaysaa boqolka kale oo huluhaanina waxay u go-ayaan kii kale marka halkaas ayuu ina leeyahay haddii uu ajaaza banneeyo uu socodsiiyo fa bixisatihi mamluuga kaa uu isagu leeyahay qaybka uu ku leeyahay min almusamaa wixii la magacaabay ee markuu waxaan iibinayey uu magacaabay uga qayb ah ayuunbuu ku qaadanayaa biictibaari qiimatiha marka qiimahooda la fiiriyo maxaa yeelay uusaa ugu qaadanayaa waxay leeyihiin labada nin ee wax kala iibsanayey lacagtan waxay ka dhigeen fii muqaabalatihima jamiican waxay wada qaabiliyeen labadoodan oo wada jiraa labadan addoon oo wada jira ayaa la qaabilsiiyey boqol iyo kontonkan markaa ninkii mushtarka ahaa ee waxaan iibsaday mid ahaantood qaadashadiisa ugu waajibi maayo ilaa qisu qaybkiisii mooyaane mar haddii boqol iyo kontonkani labadooda oo wada jiray ay qaabilsanayd hadduu mid qaatay dee waxaa lagu yeelanayaa un wixii qaabilsanaa kaa oo misaal ahaan saa aynu sheegnay ah haddaba wuxuu ina yidhi biictibaari qiimatimaa dee waxyaala ayaan qiimoba lahayn ma doofaar baa qiimade ma bakti baa qiimade yacnii waxay leeyihiin taasoo kale iyo khamriga iyo culimmada qaar baa waxay yidhahdeen waxaa la fiirinayaa khamriga iyo doofaarka iyo dee baktiga bal haddii ay cidda waxaan isticmaasho oo qiimo u arkaysaa ay jirto qiimaha dadkaa isticmaala ay u arkayaan unbaa la ictibaarinaya culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maye e waynu waxaan waynu rogaynaayo khamriga khal baynu u rogaynaa waxaan baktidayna neef la gowracay oo kale aynu ka dhigaynaa doofaarkana neef adhigaynu u rogaynaa markaynu qiimaynayno ilan wixii qiimo ma lehe culimada qaarna saasay yidhahdeen qowl baa isagu wuxuu leeyahay bijamiicihi wuxuu ku qaadanayaa mushtarku markuu socodsiiyo waxan uu ninkan uu lahaa baayicihi wuxuu mushtarku ku qaadanayaa bijamiicihi wixii la magacaabay oo dhan oo saw saxa fii milkihi un maynaan odhanin boqol iyo kontonkiiba addoonkaasunbay wada noqonayaan buu isagu leeyahay maxaa yeelay wuxuu leeyahay qowlkani lianna alcaqda laa yatawajahu ilaa ilaa maa yajuusu baycuh waa caqdigani wuxuu ku dhacayo wajhaysanayaan wixii iibkiisu bannaanaa fa kaana alaakharu kalmacduum waxaan kale waxaan jirin baa lagaba soo qaa baktigan iyo waxaanu neefka adhiya raaciyey iyo doofaarkanu neefka adhiya raaciyey halkan iyo khamri wax aan jirin macduum ah oo aan jirin baa laga soo qaday sharcigu dee ictibaarin maayo mar haddii uu macduum yahayna lacagtani waxay wada qaabilaysaa uun dee waxaan iibkiisu u bannaanyiba wada qaabilaysaaye dhammaan ha ku wada qaato haddii aynu nidhi ma waajibayo ila alxisa yacni qaybka uun mooyaane laa khiyaara lilbaa'ici ninkii isagu waxaan iibiyey khiyaamadii marka lagu ogaado ilan wuxuu doonayay labadan wax inuu intaa wada siiyo ee marka lagu ogaado ee dabeetana uu ninkii door qaata ee uu doortay inuu iibkii laasimiye shaygii uu lahaa unuu xisadiisii ku qaato ninkii iibinayey khiyaar male li'annahu lmufrid waxay leeyiin isagaa xadgudbay markuu iibiyey wax aanu milkisanayn oo uu weliba damcay uu isku dayey lacag shay aanu mudanin lacagtiisana inuu qaato markuu isku dayey isaga ayaa gaboodfal sameeyey sidaa daraaddeed wax khiyaara ama doorahu leeyahay ma jiro baaca idaa baaca markuu iibiye khallan iyo wa khamran buu wada iibiyey ow cabdahu iyo wa xurran buu iibiyey ow ama wa cabdahu cabdahu iyo wa cabda kayrihi addoonkiis iyo addoon kale ow ama mushtarakan wax la wada leeyahay buu bikayri idnil aakhari qofkii kale lalahaa bikayri idni shariikil aakhari kii kale lalahaa fasaxiisa la'aantii buu ku iibiyey saxa fii milkihi iibkaasi wuxuu ku ansaxayaa wuxuu ninkaasi milkisan yahi u leeyay fil adhari haddaan qabanno fayatakhayaru waa door qaadanaya almushtarii kii iibsaday in jahila hadduu xaalka ka jaahil ahaa ee fa in ajaaza hadduu banneeyuu socodsiiye iibkii amaa wuxuuba ahaa nin xaaladda og ka jaahil ma ahayna ninkani sidanu wuxuu wada wuu ogaa fa bixisatihi wuxuu ku qaadanayaa uu ku soconayaa bixisatihi waxa uu qofku leeyahay ee mamluuga ah qaybkiisa minal musamaa wixii la magacaabay uga qayb ah biictiqaari biictibaari qiimatiba marka qiimahooda la fiiriyo yacnii tusaale ahaan waxaynu nidhi marka labadan addoon wuxuu ku wada iibiyey ay tahay boqol iyo konton qiimahooda marka la fiiriyana ay yihiin saddex boqol ee addoonka ninka kale leeyahayna laba boqol noqdo addoonkiisuna uu boqol noqdo xagga qiimaha marka laga eego ulu iyo uluaan bay isu taagan yihiin ulukaa iyo uluaanka ay isu taagan yihiinuun wixii la magacaabay oo boqol iyo kontonkanula kaalay boqol oo uluaanna waxay u go-ayaan kii kale konton oo ulukiina kiisay u go-ayaanoo wuxuu ku qaadanayaa un konton wa fii qowlin bijamiicihi qowl wuxuu leeyahy maya dhammaantii wixii la magacaabay dhammaantii ayuu ku wada qaadanayaa haddii aan saan nidhina walaa khiyaara lilbaayici ninkii waxaan iibiyey isagu door ma laha walow baaca hadduu iibiyo cabdayhi labadiisii addoon buu iibiyey fatalifa axaduhumaa midkood ayaa dhintay qabla qabdihi intaanu gacanta ku dhigin ayuu dhintay lam yanfasik fi laakhari ka kale kuma fasikmiyo cala lmadhabi haddaan qabno bale yatakhayaru waa door qaadanayaa ninkii mushtarkaa ee fain ajaaza hadduu banneeyo fabilxisati qaybkii unbuu ku qaadan qaطcan khilaaf la-aanba waxau leeyahay sheekhu laba addoon waa arrinkii labaad ee qaybkii labaad ee dawaamka lagu kala geynayey intay bilowgii iska soo raaceen dawaamkii lagu kala geynayey nin baa u xibiyey laba addoonu leeyahay inta aanu yacnii ninkii gacanta ku dhigin ayaa mid ahaantood dhintay qabla qabdihi intaan gacanta lagu dhigin ninkii iibsaday aanu gacanta ku dhigin ayuu mid ahaantood dhintay waxay leeyihiin beeci waa ku fasakhmayaa hortu fiihi taa taalifka ahee dhintay iibki waa ku fasakhmayaa walam yanfasik fi laakhari cala almadhabi laakiin ka kale ee aan dhimanin isaga iibkiisi ma fasakhmayo walow yaanu qibdoonin oonu gacantaba kuga dhigine muxuuse samaynayaa bale yatakhayaru lmushtari ninkii mushtarkahaa ayaa door qaadanaya oo u door qaadanaya inuu fasaqo oo iibkii uu buriyo iyo inuu socodsiiyo haddaba haddii uu socodsiiyo xisadii iyo qaybkii uu ku lahaa kan soo hadhay wixii musamaahaayee la magacaabay wixii musamaahaayee la magacaabay qaybtuu ku lahaa marka xagga qiimahooda laga fiiriyo ayuunbuu ku socodsiinaya u ku qaadanaya maxaa yeelay dee bilowgiiba yacni waa loo qaybiyey bay leeyihin lacagta markaa haddii midkoodu halaagsamana dee isma beddelayo markaa qaطcan markuu leeyahay waa gonan waa khilaaf la'aan iyadoon waxba la ysku khilaafsanayn oo qowlkii bijamiicihi isagu halkan kuma jira buu leeyahay waa bilxisati qaطcan misaalkeenna lafdiisii uun soo cesho yacnii haddii labada addoon la siiyey saddex boqol waxaan leeay boqol iyo konton haddii la siiyey kaba soo qaada ka maanta jooga wuxuuda qaabilsanaa ama qiimihiisu waxa la magacaabay intaas qiimahoodiina masalan waxaa u taagan yahayba boqol iyo kontonka ayuu ma la magacaabo qiimahoodiina yahay markaa boqol buu taagan yahay kaa kalena wuxuu ahaa konton ama saddexdii boqolba ka soo qiimahoodii waa saddex boqol oo kan maanta joogaana labuu xisaabsa ayay qiimihiisu noqonaya kaa kalena boqoluun wixii la magacaabayna boqol iyo konton bay ahayd kan maanta wuxuu ku qaadanaya markaa boqol kaa kalena wuxuu noqonayaa konton boqolkaasuu kan ku qaadanaya markaa qadcantuna waa khilaaf la-aan walow jamaca hadduu ku kulmiya fii safqatin iib mukhtalafiyi lxukmi laba xukunkoodu iskhilaafsan yahay wadaalika mihaalka ijaaratin iyo wa baycin waaba kiro iyo iib ow salamin ijaare iyo salam saxaa waa ansaxayaan fil adhari adhar haddaan qabanno wa yuwasacu waa la qaybinaya almusamaa wixii la magacaabayna calaa qiimatimaa qiimahooda ayuunbaa loogu qaybinayaa waxa uu leeyahay sheekhu masaladii saddexaad ayuu halkan inoo gelayaayoo tafriiqu safqa liikhtilaafi alxukmi safqadii oo la kala geeyo yacnii xukunka oo iskhilaafay daraadii wuxuu leeyahay haddii uu ku kulmiyo iib ayaa wuxuu ku kulmiyey laba shay oo xukunkoodu iskhilaafsan yahay waa maxay waa kiro iyo iib oo wuxuu yidhi waxaan kaa kireeyey daartaydii bil maradaydaana waan kaa iibi intaasaanan kaa siiyey boqol kun baan kaa siiyey masalan saasuu labadiiba isu raaciyey amaa wuxuu kulmiyey ijaare iyo salam ow salam ijaare iyo salam ayuu kulmiyo wuxuu yidhi waxaan kaa kireeyey daartaydii bil waxa kaloon kaa ibiyey saac masalan raashina oo masalan bariis ama galley ah oo dimadayda ah yacni aniga i saaran oo salama ayaan intaa kaaga iibiyey waxaa intaasaan siiyey boqol baan kaa siiyey konton baan kaa siiyey buy salam iyo ijaara ayuu israaciyey saxaafi ladhari labadooduba way ansaxayaan waxaana loo qaybinun musamahan shaygan la magacaabay ayuunbaa qiimahooda loo qaybinayaa shaygan la magacaabay ayuun baana qiimahooda loo qaybinayaa macnaha qiimaha shaygan la kireeyey xagga ujrada marka laga eego qiimaha shaygan la kireeyey xagga ujrada marka laga eego iyo qiimada yacni shaygan mabiicda ah ee la iibiyey ama muslamu fiihiga ah ayuunbaa loo qaybinayaa oo masalan markay dee ijaaro kiro iyo ay maro masalan uu iibiyey oo kale ay tahy ee ijaaro iyo beyc uu kulmiyey ee masalan yidhaahdo boqol dee waxaa la eegayaa uun qiimahooda oo haddii la yidhaahdo shaygaa maradaana konton baa la siiyaa shaygan kale ee ijaaradan intaana waxaa lagu kireeyaa konton oo qiimahoodu waa caynkaa waa loo qaybinayaa uun oo saas ayaa midbaa in loo qaabilsiinayaa halkan waa haddaba ina yidhi mukhtalifay ilxukmi laba xukunkoodu iskhilaafsan yahay macnaha beyca iyo ijaaradu waxay isku khilaafsan yihiin ijaarada waxaa la shardiyaa wax taaqiid le in wakti loo sameeyo laale intaasaynu kala kiraysannay taaqiidkaasina iibka wuu buriyaaba shaygaasaan kaa iibiye sanad baan kaa iibiye ma ansaxayo marka xuunkoodii baa iskhilaafsan ijaaradu waxay ku fasakhantaa haddii shaygii la kala kiraysay masalan uu dhinto laakiin iibku saa kuma fasakhmo ijaarada iyo salamkuna waxay ayana ay isku khilaafsan yihiin dee ciwadkii ama ra-sulmaalka majliska ayaa salamka lagu kala qaataa oo shardigan halkaa lagu kala qaato laakiin ijaarada ayada waxba looma shardiyo markaa fil adhari baynu nidhe qowlka haaniga wuxuu leeyahay labadooduba waa burayaan haylee xukunkooda iyo iskhilaafsano asbaabtii fasaquna way iskhilaafsan yahay ow ama baycin iyo wa nikaaxin buu ku wada kulmiyey saxa nikaax wartu nikaaxi waa ansaxayaa wa fil bayci iyo wasadaaqi beyca iyo meherkana alqowlaani labadii qowl ayaa ku sugan waxau leeyahay sheekhu amaa wuxuu kulmiyey iib iyo nikaax oo wuxuu yidhi masalan waxaan kuu guuriyey inantaydii addoonkeedana waan kaa ibi intaasaanan kaa siiye markaa meerkiina ayadaa leh addoonka dee lacagdiisana ayadaa leh ama addoontiida kaabiyey maradaydana waan kaa ibi waxaan ku guuriyey addoontaydii maradaydana waan kaa ibi ama wuxuu uhi inantaydii ayaan kuu guuriyey addoonkeedaana ama waxa shaygaa ay leedahayna waan kaa ibi oo waxaas ayaan ayaan kaa siiyo labadiiba waxbuu ku wada magacaabay saxa nikaaxu nikaaxi waa ansaxayaa maxaa yeelay dee kuma fasahaada kuma fasaadan nikaaxu sadaaqu hadduu fasaado oo xataa sadaaq la-aan ayaa dee caqdu nikaax u guntamaa iyadoon wax sadaaqa ama meher aan la magacaabin dhow waxa isku soo hadhay iibikii iyo iyo meherkii oo wax ku wada magacaabay labadaasa isku soo hadhay labadaana alqowlaani labadii qowl ayaa ku sugan labadii qowlaynu soo hormarnayee dee adharkuna lahaa waa sixatumaa inay ansaxayo muqaabil adharkuna lahaa butlaanuhumaa labadooduba inay burayaan weeye marka haddaynu qowlkii adharka ahaayee sixada sheegaya aynu ku soconno shaygii la magacaabay waxaa loo qaybinayaa uun qiimatu lmabiic wa mahru lmithli shaygii mabiicdaa qiimihiisa iyo mahrumathaal ayuunbaa loo qaybinayaa oo mithaalkeennu iskaga soco haddii uu boqol iyo konton waxani uu ahaa oo masalan addoonkaa qiimihiisuna boqol yahay meheru masaalkuna konton yahay saas ayuunbaa loo kala qaabilinayaa oo midba mid ayuu noqonayaa wa tatacaddadu way tirowdaa assafqatu iibiki bitafsiili thaman lacagta oo la kala saaro wadaalika mihaal kabictu kadaa shaygaa bikadaa intaasaan kaaga iibiye wadaa kaana bikadaa intaasaan kaaga iibiye wabitacadudi lbaayici ninkii waxaan iibinayey oo tacaduda ayana tiroobana way ku tacadudaa wakadaa bitacadudi lmushtari ninkii iibisanayey haddii uu tiroobana way tacadudaa filadhareedar haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu safqadii iyo iibikii waa tirowdaa labay kala noqotaa haddii lacagta la kala saaro oo ninka baayica uu kala saaru yidhaahdo war shaygan intaas ayaan kaa siiyey kan kalena intaas ayaan kaa siiyey addoonka boqol baan kaa siiyey kaa kalena konton baan kaa siiyey saa u kala saaro markaa dabeedna uu saa ku aqbala ama ha kala saaro qubuulka ama yuu kala saarin midkood inuu ceeb ku celiyo ayuu leeyahay waxaa kaloo ku tacadudaa bitacadudi lbaayic ninkii baayica ahaayee waxaan iibinayey hadduu tiroobo ayana safqadina waa tiroobaysaa misaal ahaan laba nin ayaa shay ay wada leeyihin waxay yidhaahdeen shaygaa intaasaanu kaa siinay shaygan mabiicda ahina waa mushtarag shay u dhaxeeya ka waa aqbalaya midkood nasiibkiisii dee inuu hadday ceebo ku timaado inuu celiyaa buu leeyahay kadaa bitacadudi lmushtari mushtarki haddii uu tacadudana ayana waa kula mid way yacni labay kala noqonaysaa kabictukumaa haadaa bikada waxaan idinkaga iibiyey shaygan intaa filadhare haddaan qaban oo baayica ayuunbaa looga qiyaasanaya taanigu wuxuu leeyahay maya oo mushtarku dee ijaabkii saabiqa ahaa ayuunbuu wax ku binaysan yahayo kaa lama ogola walow wakalaahu laba haddii ay nin wakiishaan oo ama wakalahumaa laba uu nin wakiisho fal asaxu asax waxaa weeye ictibaarulwakiili wakiilka in la ictibaarinayo la fiirinayo wey waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu wakiisho hadday wakiishaan walow wakalaahu damiirkanna wax loo celiyaa yacni ma jire e yacni waxa weeye ninkaa dee waa nimankaa ciddaa wax iibsanaysay ciddaa wax iibinaysay weeye walow wakalaahu wakalaa haddii ay laba wakaashaan nin wakalaahu laba ayaa nin wakaashay wax inuu iibiyo ama oo wakalahumaa laba ayuu nin wada wakiishay falasaxu ictibaaru lwakiili wakiilka ayuunbaa la fiirinayaa maxaa yeelay isaga ayuunbaa wakiilku kan la wakaashay isaga unbaa caaqida oo isaga caqdiga gunudkii samaynaya axkaamtii caqdigu ay lahayd ee khiyaar iyo kayrkeed ahaydna isaga ayay ku tacalluqaysaa oy ku xidhmaysaa marka hadduu tacadudin waa la tacadudis haddaanu tacadudin la tacadudi mayso taaniga ka soo horjeeda asaxa waxa uu leeyahay maye muwakilka kan wax soo wakiishay ayuunbaa la fiirinaya hadduu tiroobana way tiroobaysa haddii lama tiroobayso maxaa yeelay lianna almilka lahu milkiga isaga ayaa iska leh mar haddii uu isagu milkigii leeyahay isagaa ayuun baa la ictibaarinaya oo la fiirinaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الخيار waxaa intaa sheekhu uu kaga soo baxay ama uu inooga soo hadlay caqdiga ansixitaankiisii iyo fasaadkiisii halkan waxa uu inooga gudagelayaa fii lusumihi wa jawaasihi macnaha laazimiddii caqdigu uu laazimayey iyo jawaaskiisii markaa baabulkhiyaar ayuu yidhi khiyaar waa dalaba khayr اlamrayn waa laba arrimood ama labada arrimood tooda khayr kala doonideeda ayaa la yidhaahdaa oo caqdiga in la socodsiyo caqdigaa la galay iyo waxaa la kala goostay in la socodsiiyey iyo in la fasaxo sida u asalkaa iibkana waa lusuum waa inuu laasimo oo uu sugmo maxaa yeelay ujeeddada looga jeeda ayaa waxay leeyihiin waxay tahay in milkigii lagu raro milki in lagu raro oo intuu qofku iska wareejiyo o cid kale u raro arrinta milkiguna wuxuu keenayaa tasaruf iyo wixii in lagu tasarufo dee milkigaa la raray iyo tasarufkaa lagu tasarufayaana laasimid iyo sugnaansho ayay farac ka yihiin laakiin shaarica ayaa sugay khiyaar yacnii inaan lusuumkaa lagu wadina khiyaar ayaa loo sugay iyadoo loo dhimrinayo labadan ruux ee wax kala caqdistay iyadoo loo dhimrinayo ayaa door loo sugay khiyaar marka laga hadlayo waa laba nooc khiyaaru tashahi iyo khiyaaru naqiisa ayaa la yidhahdaa khiyaaru tashahi waxa weeye waxa ay labada wax kala caqdistay ee baayic kan waxiibinayo mushtarku iyagu ay ula yimaadaan ikhtiyaarkooda iyo shahwadooda macnaa doonidooda wixii ay ula yimaadaan iyadoo aanu ku xidhnayn arrin shaygan la iibinayay ka tegey ama ka maqan wixii labadoodaasi ay doortaan ee iyagu ay la yimaadaan ee khiyaar ah waxaa la yidhaahdaa khiyaaru tashahi khiyaarka haddaba khiyaaru tashahi ee aynu ku magacownay waxaa labada qof ay ikhtiyaarkooda ku doortaani laba sababood buu leeyahay labadaa sababood uu leeyahay waxa weeye almajlis waashard mid waxa keena majliskaa iyo wada joogga ee wada fadhiga ay fadhiyaan midna waxa keena shardi ay dhigteen marka khiyaaru tashahi waxa weeye waa khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shard labadaasuu noqonaya khiyaarka la yidhaha khiyaaru naqiisa ama khiyaaru lcayb na waa la yidhaahdaaye isaga saddex arrimood ayuunbuu ka yimaadaa khulfun shardi aw taqriirun ficli aw qadaa'un curfi saddexdaa mid ayuunbuu ka yimaadaa khulfi shardi oo masalan wax dee lagu shuruutamay oo siduu horeba inoogu soo tilmaamay meeshii ka baxoo la waayo taqriir iyo ku dagidi iyadoo ay timaado ficliyahoo sida masalan musaraadka neefkii la gaaxiyey oo kale waa dagid ama qadaa curfi oo wax masalan layslahaa waxani ma laha oo shaygani ma laha wax ku soo baxa weeyaan yani markaynu mid walba dul taaganay baynu eegi doonaa markaa waxa uu haddaba imika inoo halkan inoogaga hadlaya ama sheikhu inoogu soo horreysiiyey khiyaaru tashahi oo labadii qaybood aynuu qaybinay khiyaaru lmajlis uu soo horreeyo yahbutu waa sugnaanayaa waa sugmayaa khiyaaru lmajlisi fii anwaaci albayci iibka noocyaalkiisa ayuu ku sugmayaa wadalika mihaalka sarfi waaba sarifkii waaطacaami biطacaamin iyo cuntadii cuntada lagu iibinayey waasalami iyo salamkii waatawliyati iyo ku wareejintii watashriiki iyo wadaajintii wa sulxi اlmucaawadati iyo sulxa la yidhaha sulxu اlmucaawada waxau leeyahay sheekhu khiyaaru lmajlis macnaa doorka ay labada qof leeyihiin ee ku xadidan inta ay wada fadhiyaan ay wada joogaan khiyaarkaasi wuxuu ku sugmayaa noocyaalka iibku ay leeyihiin oo dhan bukhaari iyo muslim ayaa wariyey rasuulku sala allahu alay slam albayicaani bilkhiyaar labada qof ee wax kala iibsaday khiyaar bay leeyihin maa lam yatafaraqaa inta aanay kala tegin door bay leeyihiin ama aanu midkood kii kala ku odhananin ikhtar marka laba ruux oo kasta oo wax kala iibsanayaa doorkaasay leeyihiin mar haddii uu ku qayday inta aanay kala teginna yacni waa khiyaaru lmajlis inta aanay kala tegin door bay leeyihin waa khiyaaruulmajlis anwaaculbuyuuc oo dhanna uu ku sugmaa markaa kani wuxuu ku xidhan yahay sida uu inoogu caddayn doono inta aanay labada ruux kala tegin midka kale khiyaaru shardiga la yidhaahna waa ilaa saddex cisho iyo maalin iyo laba ayaan wixii iska soo eegayaa markaa hadduu ku qanci waayo qofkii isagoon dee shaygii waxbana soo yeelin wuu soo celinayaa innagu yacni bulshada ama ummadda soomaaliyeed had iyo goorale khiyaarada noocuu yahayba jaahil bay ka yihiin waxaa laga yaabaa khiyaarulceebka in laysla murmo oo mashaakil uu ka dhaco haddii la war shaygaad iga iibsa ceebtaasuu yeeshay anigaba sidaasaa laygu keenay ama sidaasaan ku muran inuu kaa hor keeno ayaa laga yaabaa labada kalese khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shardi uma bilownaba haddaad kaba baayacdo waa ha dhaqaaqin haddaad dhaqaaqdana ama waa ku caayiya ama inuu gacantaba kula yimaadaba laga yaaba yacni adduunka waxaad arkaysaa waad rogaysaa rogaysaayoo dhinac walba waad ka gelaysaayoo alaabtaa waxa laga wax alla waxaya inaad eegto dabeedna aad iska dhaqaaqdo oo aanu juuq ku odhana alaabtiisa inuu hagaajiskeeda uunu ku dhaqaaqo haddaad taa dhowr cishaaban iska soo eegayaan hadalkeedaba de intaad wada taagnaydeen ayaa yani waa business bay dadkan shaqay u tahay innagana waxa weeye waa danun baa ku qabatay oo dabeedna gees lagaga yimaadaba garan maayo markaasaa rasuulku sala alla alay slam sheegay khiyaaru lmajlis bianwaaci lbayc wuu ku sugmaa markaasaa anwaaculbayc ayuu wax ka soo qaatay oo wuxuu yidhi sida ka sarf waa sarfigu waa lacagtii laysku iibinayey ee laysku sarifayey yacnii intaan labada ruux ay wada joogaan khiyaarulmajlis waa leeyihin waar iga celi hadduu yidhaahdo yacni door buu u leeyahay wa tacaam biacaam raashin raashin lagu iibiyey isaguna waa la mid salamka isaguna waa la mid intaa la wada joogo khiyaarmajlis waa galaa yacni qofkii oo markaa lacag bixiyo o yidhaha shay caynkaa iyo caynkaasa ayaan kaa doonayaa ii keen tawliya iyo tashriik iyagu iyo salamku mid waliba baab gaaru inoogu iman doonaa tawliye iyo tashriik waxa weeye masalan qof baa tawliya waa qof baa wax iibsaday markaasuu arkay mid aada u kamanayo oo leh war shaygani cajo badana war shaygani wanaagsana markaasuu uhi wallaytuka gebigiisaba adaan kugu wareejiyey ee waa kaasi qaado caqdigii baadaan kugu wareejiye tashriiguna waxa weeye isagoo yidhaahda waxaan barhkii shaygaana ibsaday laakiin barhkii ayaan shuraaka kaaga dhigon kula kugu wadaajiyey sulxulmucaawada waxa weeye masalan adiga gora sulxna inkaar baa ka horreeya isna wuu inoo iman doonaa qof baa waxbay isku qabsadeen oo waxba u sheeganayo markii hore waa laysu inkaaro dabeedna markii dambaa laysu qiray markii shaygii laysu qiray ayuu dabeedna ka suluxtamay oo wax kaluu kula suluxtamay masalan daar baa laysku haystay markii hore waa laysla murma adigu daartii waa lagu heshiyey daartii buu dabeedna ka suluxtamay oo wuxuu ihi waar daartanba iska hayso aniga gaadhiganuun sii sulxulmucaawada kaasaa la yidhahdaa sulxulxatiida mid la yidhaha baa jiro oo masalan waa ikhtisaaru min xaqihi calaa bacdi xaqiisii oo uu ka gaabsado masalan hadduu dee milyan u sheeganayo yidhaahdo waar bal waadna khadiyaan mise shan un maad isiin oo marka dambe isla soo degaanu shan un ka qaato kaa sulxulxatiida la yidhahdaa laakiin sulxulmucaawada waa kaa uu shaygii waxaan ahay inuu kula suluxtamo waxa markaa xadiidkii dee hortu albay canib alkhiyaar ayaa ina tusinaya ismulbeecna yashmalu lkull bay yidhahdeen waxaanaynu sheegnay oo dhan magaca beec way soo wada gelayaan oo xataa xaggaa wuxuu inagu doonaa sulx markaynu marayno sulxulmucaawada markuu ka hadlayo waa beec fa yahbut jamiicu axkaami iibka axkaamtii ulahay o dhan baa ku sugmaya markaa xadiidka daahirkiisa ayayna tusinaya magaca iibkuna dhammaantood wuu wada kulminaya sulxu xaqiidaa isagu ma lahaa khiyaar walow ishtaraa hadduu iibsado man qof ayuu iibsaday yactiqu calayhi ku xoroobaya waa adeegye fain qulnaa haddaan nidhaahno almilku milkiga fii zamani alkhiyaari waktiga doorka ama khiyaarka lilbaayici buu u sugnaaday aw ama mawquufun aan idhaahno falahumaa labadoodaba alkhiyaaru baa u sugnaaday ee wain qulnaa haddaan idhaahno lilmushtarii buu u sugnaaday takhayara albaayicu baayica ayaa door qaadan duunahu duuna almushtarii mushtarka ninkan wax iibsay isagu door yeelan maayo waxau leeyahay sheekhu hadduu iibsado qof baa wuxuu iibsaday mid ku xoroobaya dadka ku xorooba qofka hadduu iibsadana addoon buu iibsaday ku dul xoroobaya addoonka la yidhaha uu kugu dul xoroobayana waa usuusha iyo furuucda mid ka midan weeye asalkaaga iyo farcaaga waxaa la yidhaha qofku hadduu soo iibsado isla markaba waa ku xoroobayaan oo ma haysan kara markaa haddii uu iibsado mid ku xoroobaya oo usuushiisii yacni waalidkii ama furuucdiisii khiyaar khiyaarkii siduu noqonayaa markaa ayaa meesha taalla khiyaarkaasi wuxuu ku dhismayaa uun milkiga yacni shaygan intan labada qof ay muddatul khiyaarka ay ku jiraan yaa shaygan milkigiisa leh ayuunbuu daba socdaa khiyaarkina saa daraaddeed wuxuu leeyahay haddaynu nidhaahno milkiga zamanulkhiyaarka waktigan khiyaarka masalan shay baa la kala iibsaday shaygii marka la kala iibsado khiyaar baa meesha yaallo muddaa la dhigtay khiyaara shaygii yuu milkigiisa ku jiraa oo hadduu ka dhinto uu ka dhintay haddii waxay manaafacaad u yeeshana manaafacaadsanaya isweydiin leh markaa saddex qowl baa ku jiraa qowl wuxuu leeyahay almilk fii zamani alkhiyaar ninkii baayic ahaaye shaygan iibiyey ee markii hore lahaabaa leh waa qowl marjuuxoo laga xoog badan yahay madhabka shaafici qowl kale wuxuu leeyahay me waa mawquuf oo midkoodna ma leh marka la joojiyo haddii iibkii socdana waxa inoo caddaanaysa inuu mushtarki lahaa haddii iibkii uu socon waayena inuu fii milki lbaayici ku jiray baa inoo caddaanaysa bal lakiin mawquuf buu ahaanaya inta caqdigaa go-aan laga gaadhayo marka qowlkaasaa ugu adhaarsan madhabka shaafici qowl kale ayaa isna wuxuu leeyahy maya mushtarka ayaa ninkaa iibsaday ayaa intaa khizaman alkhiyaar milkigiisa ay tahay haddaba wuxuu leeyahay hadduu iibsado qof ku dul xoroobaya oo ama aabbihii ama inankiisii ayuu dee isagoo addoona buu soo iibsaday wax imika maanta jira maaha waa beryihii dee addoommadu jireen ee sharciga islaamkaa lagu shaqaynayey gaalada lagu duulayey ee lasoo qabqabsanayey weeye haddii markaa aynu nidhaahno buu yidhi milkigu wakhtigan khiyaarka zamanka khiyaarka baayaca ayaa le haddaynu dhahno ama haddaynu dhahno milkigu waa mawquuf haddaynu nidhaahno falahumaa alkhiyaaru labadoodiiba ninkii waxaan iibinaya baayac ahaa iyo mushtarkii iibsanay labaduba door bay leeyihiin waa liwujuudi lmuqtadi bay leeyihin wixii keenayey ayaa dee la helay wax maanacahoo ishortaagaana ma jiro mar haddii ama uu mawquuf yahay ama yacni milkiga baayicu yahay waxaa laga eegayaa un xagga ninkan hadduu milkigii ninkan mushtarkaa milki ee uu ku dul xoroobaya hadduu xaggiisa soo maro ayuunba ayuunbaa wax la fiirinayaa laakiin maanta ama waa mawquuf waynu dha ama baayic ayuu milkigiisii ku jiraa dee kaasina waa door qaadan karaa baayici waxaan iibinaya kan mushtarkiina waa door qaadan karaa laakiin haddaynu nidhaahna buu yidhi mushtarku milkiga waktiga khiyaarka mushtar baa leh haddaynu dhahno takhayaral baayicu ninka baayica ahee waxaan iibiyey ayuunbaa isagu door leh duunahu mushtar isagu ma laha door oo dee wuxuu baayic ama kan iibinayay u door qaadanayaa wixii keenaya oo dee majliskii ah ayaa la hayaa ama caqdigii ah laakiin mushtar waxaanu door qaadanaynin dee wuxuu keensanayaa milkiga uu asalkiisa ama faraciisa milkey baa wuxuu keensanayaa in aanu makansanin ama aanay u suurtogelin milkigan inuu suuliyo milkigan inuu suuliyo ila wuu ku dul xoroobaye wuxuu hadda u xoroobi waayeyna haddaba wuxuu hadda u xoroobi waayeyna waxa weeye waa lixaqi lbaayici ninkaa baayica xaqiisa ayuunbuu u xoroobi waayey marka dabeed uu caqdigii laazimo ee waanu ninkii mustabaayic ahaana uu caqdigiisi fuliyo ee aanu fasqin waxa inoo caddaatay inuu asalkaa ama faracaa la iibsaday uu xoroobay min xiina shiraa waktigii uu iibsaday inuu xoroobay baa inoo caddaanaysaa yani fuqahadu niman aad u waxay hayeen u maskax badanoo waxaa laga yaabaa inaad aad ba u fahmi weydo waxay cilaynayaan walow ishtaraa hadduu iibsado man mid hadduu iibsado qof yactiqu calayhi ku dul xoroobaya bal waad eegye fain qulnaa haddaan nidhaahna almilku fii zamani alkhiyaari wakhtiga khiyaarka lilbaayici buu u sugnaaday haddaan nidhaahno ow ama mawquufun waa la joojinayaa midkoodna ma laha haddaynu idhaahno falahumaa labadoodiiba alkhiyaaru door bay leeyihiin maxaa yeelay wixii keenayay khiyaarka ayaa la helay wax maanicoo isdiidayaana ma jiro wain qulnaa haddaan dhahan lilmushtari kii mushtarka ahayee iibsaday baa milkiga u sugnaaday takhayalalbaayicu ninkaa hortuu iibiyey baa door leh oo dee wax isaga ka manciyaa ma jiro duunahu duuna almushtar laakiin ninka iibsaday asalkiisa ama faraciisa isagu door ma laha bacdayaaba uu milkigiisii ku jiro leannu mar hadduu milkigiisa soo galay inuu xoroobaa buu ahaa wuxuu u xoroobi waayeyna waxa weeye ninka baayaca xaqiisa markaa wax milkigiisa suuliyana looma ogola walaa khiyaara khiyaar maya khiyaar ma laha filibraa'i ka beriyeelkii iyo wanikaaxi guurkii iyo walhibati hibadii oo bilaa hawaabin aan abaalmarin lahayn wakadaa waxaa kulma daatu thawaabi hawaabka tii lahaydna waa kula mid washufcatu shufcadiina waa kula mid walijaaratu kiradiina waa kula mid walmusaaqaatu iyo walaabtankii wasadaaqu iyo meherkii fil asaxi asax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu khiyaar ma lahaa ibrihii khiyaar ma laha yacni qof baad wax kulahayd waad ka beri yeeshay oo wixii baad ka dhaaftay door malihiid aad isku soo rogto waxba kama jiraanoo waan waan waxba haddana waan isa soo roge ma imanayso mar haddaad beri yeeshay nikaaxii isaguna khiyaar ma laha haddaad gabadh guursato yacni waan soo fikiray oo khiyaar baan yeeshay oo dabeedna waan ka noqday ma tamshi ma soconayso taasi walhiba bilaa hawaab hibo markaa aada yacni qof aada wax siisay oo wax abaalmarinana aanad ku xidhin ee tidhi waxa waan kuu hibeeyey ayaduna ma lahaa ku noqod waa taa layidhi waxbana kaa dooli maayo ama la yska idlaaqay maxaa yeelay waxay leeyihiin magac iib kuma rumoobaya shay saddexdan ka mid a shay saddexdan ka mida kuma rumoobayo markaa waqafkii iyo xorayntii iyo furiddii iyo ayaa iyaduna lamida cuquudda jaa'isu darafaynka ayaa iyaduna lamida saqiraadka shirkada wakaalada ama dhinac markaas sida kitaabada iyo raanka iyo ayaa iyaguna la mid oon khiyaar lahayn waxaa kaloo la mide buu yidhi onayna khiyaar lahayn daatu thawaab alhiba daatu thawaab hibada ayana thawaab kale yacnii aada wax kaga doonayso ee masalan aad tidhi shaygaa waan kuu hibeeyey bishardi laakiin wanaadadna go-a keentaa ama shayga aada keentaa hiba hiba daatu thawaab baa la yidhi waa hiba aad hawaab iyo abaalmari aad wax aad aad ku doonayso khiyaarayadana kuma sugmo beyc lagu magacaabi maayo bay yidhahdeen laakiin waxay yidhaahdeen kitaabulhiba marka la joogo asax waxa weeye alhiba daatu thawaab inay beyc tahay sidaa daraaddeedna khiyaarkii uu ku sugmayo waxaa kaloo iyaduna la mida oonu khiyaar ku sugmin shufcadii masalan waa labadii qof ee uu maqsigu ka wada dhexeeyey ee markaas dee miduu intiisii iibiyey xaq wuxuu leeyahay kii kale bacdama shuraakaa inuu soo shufcaysto oo uu soo qaato qofkii wixii laga siiyey oo ninkan ka qaatay inuu celiyaabu xaqu leeyahy oo baaba kitaab dhan bay leedo waynoo iman doontaa haddii aan la yidhaahdo kaasna yacni shufcada waxaa lagu soo qaatayna khiyaar ma laha qofkii laga soo qaato kama daba iman karo khiyaar male qofkaasi oo kama daba iman karo maxaa yeelay khiyaarku dee wuxuu ku sugnaa wixii ikhtiyaar lagu milkiyey ikhtiyaar iyo doorasho wax macnaa na u samayn mayo sugitaankiisa wax qahri iyo ijbaar lagu milkiyey qahri iyo ijbaar iminka masalan ninkaasi kama hadli karo shaygaa iibsaday kama hadli karo waa wax yacni qahri iyo ijbaar lagaga qaadayo weeye wax macno leedahay kaaga kusugankiisa khiyaaro ku sugnaa ma jiro wakada alijaara kiradii baa iyana la mid oo khiyaar kuma sugmo haddaa yacni cid wax kala kiraysataan oo heshiiskaasi uu dhaco ka noqod ma jiro yacni kiradu waxay ka mid tahay cuquudda aadka u adag ee haddana aanay dadkeennu fahamsanayn waxyaalaha horta laga maarmaankaa dee waxaa ka mid ah in wax macluuma lagu kala kiraysto muddo macluumaana in la kala kiraysto isku dabakacan iyo mashaakilkan iyo ka baxdan iyo isku qabsigan waxaa keenaya muddaan jirin marka waa in wixii muddo u lahaadaa haba alla kordhisto hadhowta alla kor lakin waa in wixii muddo lahaadaa markaa haddii caqdigaasi u dhaco oo la muddaysto waxay ka mid tahay cuquudda la yidhaahdo laazimu tarafayn dhinaca muujirka ama mukriga iyo mubtarka ninka keeye ka kiraystay labadooda laazim bay ka tahay keliya waxay ku fasakhantaa masalan daartii la kala kiraysto oo kaloo dunta wixii la kala kiraysto meesha ka baxa xataa qofkii kiraystay haddii uu dhinto ama kii kireeyey hadduu dhinto yaquumu waaritahu maqaama kii dhexlayay baa halkiisa issoo taagaya oday baa meel kiraystay waa dhintay inankiisi baa meesha soo gelaya caqdigii ma burayo markaa ijaarada ayaa iyadoo lamid oo khiyaar kuma sugmo waxay leeyiin waa caqdi qarar horta markooda waa caqdi yacni qarar ay iskaga dhisan oo wax macduuma baa markaa la caqdinaya dee khiyaarkiina waa qarar oo laba qarar markaa la isu geyn maayo bayidhi muqaabil asaxuna wuxuu leeyahay maya khiyaarku waa iskaga sugmay waa mucaawada iyo wax markaa wax la isweydaarsaday weeyaan musaaqaadka ayaa iyaduna la mid a masalan nin lagula caqdiyo lagu heshiiyo dhir markaas khudradeed oo meel ku taalla waraabiyo oo ka shaqeeyo hagaaji saqaad baa la yidhahdaa ayadana khiyaar kuma sugmo ijaarada ayay la mid tahay xukman wa tacliilan bay yidhaah xagga xugun ahaan iyo xagga cillo ahaan bay ijaaradun bay la mid tahay sadaaqii ayaa isaguna la mida oo aan khiyaar ku sugmin meherkii oo waxa aanu u sugmaynin dee maalkan ama yacni meherkani nikaaxa ayuu raacsan yahay maqsuud sidiisa uma aha meherka ama sidaaqu sidiisa maqsuud uma ahe wuxuu taabic u yahay nikaaxa haddii la yidhaahdo khiyaar baa lagu sugayaa nikaaxyayda khiyaar weyd haddii la sadaaqina khiyaar baa lagu sugaya macnaheed waxa wey inuu mustaqil iyo wax gaara uu yahay oo gaar u taagan oo aan la soconin guurka wayanqaicu waa go-ayaa bitakhaayuri doorasho ayuu ku go-aa bian yakhtaara waa inay doortaan lusuumahu caqdiga laasimidiisa iyo sugnaanshiisa falow ikhtaara axadumaa hadduu midkood doorto saqada xaquhu xaqiisa waa dhacaya waa baqiya lilaakhari ka kalena waa u hadhayaa wa bitafaruqi wa yabtulu wuxuu ku burayaa ama uu ku go-ayaa bitafaruqi la kala teg bibadanimaa jidhkooda ay la kala tagaan falow taala hadduu dheerado mukhumaa nagaadigoodii wada joogooga aw aqaamaa ama ay istaagaan oo wa tamaashayaan manaasilo meela ay wada maraan ay wada socdaan daama khiyaaruhumaa khiyaarkoodu waa joogaa waxau leeyahay sheekhu khiyaaru lmajlis wuxuu ku go-aa takhaayur doorasho ka timi labada caaqidayn labada ruuxee wax kala caqdinayey doorasho xaggooda ka timaadda ayuu ku go-aa oo waa maxay waa inay doortaan caqdiga laasimidiisii iyo sugnaanshihiisii oo lafdiganay ku doorteenoo takhaayarna ama ikhtarna bay waan dooran caqdigii socda ama amdayna alcaqda ama alzamna alcaqda waan laaziminay waa dooran khiyaarkii waan buray ama waan fasahaadinay maxaa yeelay waa xaqoodii hadday ridaan waa ku dhacaya markaasi khaaru shardi oo kale haddaba midkood hadduu doorto caqdigii inuu laazimo oo yidhahdo anigu wax khiyaara malihiye saasuu igu dhammaaday hadduu yidhaahdo saqada xaquhu xaqiisi kaa khiyaarka uu ku lahaa wuu dhacayaa wa baqiya xaqii lilaakhari ka kale ayuu u hadhayaa ka khiyaari shard se khiyaaru shardiguba uu yahay markaa qiil baa isagu wuxuu leeyahy maya kan kalena u hadhi mayo khiyaarulmajlis ma kala badhoobo xagga sugnaanshaha ma kala badhoobayo waxa kaloo uu ku go-aa tafaruq khiyaarumajliskii tafaruq ay jidhkoodii la kala tagaan oo meeshii caqdigu ka dhacay ay ka kala tagaan maa lam yatafaraqaa ayaa xadiidkii laynahaaye wuxuu idhi haddaba haddii uu sugnaanshahoodu negaanshahooda hadduu dheeraado muddo ay meeshii iska sii fadhiyaan yani maalin dhan bay iska wada fadhiyan aw qaamaa wa tamaashaya manaasila ama waa istaageenoo waa socdeenoo meele iyo guryo ayay tegeen daama khiyaaruhumaa khiyaarkoodu waa daa'imaya inaan la intay wada socdaan walow muddaday wada saddex shabaa ka badnaateen yacni halkaasay markaa masaa'il masaa'ilkii qariibkaa ay ka soo gelayaan ay ku leeyiin laba shaksiyo isku dheganeen xataa hadday wax kala ibsiyaan weligoodba khiyaarmasiskoodu waa iska joogayaa bay yidhahdeen wa yuctabaru waxaa la fiirinayaa fi tafaruqi kala taga alcurfu caadada unbaa loo fiirinayaa ee walow maata fi lmajlisi hadduu ku dhinto ow junna ama la waalo fala asaxu asax waxa weye intiqaaluhu inuu guray ila alwaarihi walweliy waaridka iyo weliga ayuu u guuraya waxau leeyahay sheekhu xagga tafaruqa iyo kala tegidda waxaa loo fiirinayaa curfiga iyo caadada macnaha wixii aan sharciguna aan xadaynin sharci iyo luqadtoona wixii aan lagu xadayn ama aan lagu dabdiin waxaa loola noqdaa curfiga iyo caadada dadka marka wixii ay dadku ku tiriyaan tafaruq iyo kala teg caqdigu waa ku laasimayaa wixii aan lagu tirinin kala tagna caqdiga kuma laasimayo markaa halkaas ayuun baa loo celinayaa haddii uu dhintay buri midaxantood